sidoo kale waxaan aad ugu faraxsannahay walaalkeen maxamed maahay in xulidiis dib ay ugu soo laabato waxaana arkaysin balowgaay waxaad arkaysa soo dhowaynta maxamed maahay waaye sidaad u jeedin degmada afgooye ama tuhmada magaalada ka jiro waxaa hadda dareemi kartiin in wax ka jiro isa jirin maxamed maahay waa nin siyaasi ah siyaasiyiinta degmada ka mid ah waa nin aan walaalannahay saaxiibbanahay aad ayaan ugu faraxsannahay soo laabashadiisa iyo xuriyadiisa waana soo dhowaynaynaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismillaahi raxmaani raxiim horta dhib badanaa soomaaliya ka jira shakhsi aan wax u geysta la arkin iyo shakhsi dhib wada intaba way ka jiraa maxamed maaxi wuxuu ahaa odayaasha deegaanka odayaasha ugu culusow ka mid ahaa siyaasiyiinta degmada afgooye siyaasi weynoo caana ee degmada afgooye u dhasha weeye waxaana dareemaynaa in aan maxamed maaxi dowladda ayada ayadu si bareen u soo aadina kollay dulm laga sameeyey ayaa wax ku dhaceen haddana waxaa ilaahay mahaddiisa in dowladda xaqiiqada ka daba tagtay oy dowladda xaqiiqda ogaatay aad iyo aad ayay ugu mahadsan tahay dowladdu waxaan maanta haysannaa maxamed maaxi oo siyaasigeenna degmada afgooye ahaa oo xurnimadiisa ilaahay noo soo siiye dowladdu noo soo siisana aadaan ugu faraxsannahay waana soo dhowaynaynaa annagoo ah maamulka degmada afgooye haddana dhanka arrimaha bulshada wuxuu ka mid yahay bulshada degmada afgooye siyaasiyiinta degmada afgooye uu ka mid yahay waxaana ku faraxsannahay soo deesmadiisa xurnimadiisa in uu maanta noo haysto aadaan ugu faraxsannahay waana soo dhowaynaynaa dhammaan maamul iyo shacabka deegaanka intaba waxaana ku soo dhowaynaynaa farxad iyo raynrayn ayaana ku soo dhowaynaynaa waxaana indhihiinnu hayaan shakhsi degmada afgooye sumcad ballaara ku leh inuu yahayna waad dareemi kartiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
aad iyo aad waxaan ka faraxsannaa maadaama horeyadiisa salay walaalkan maxamed maahi inkastoo tuhun iyo shaki la hiri iyo dulmi dad suubiye ah dowladdan waxaa lanka maxad alyaane maadaama hornimadiisa soo siisay inta oo xabsi la geliyeyna waxaasan aragaa male wadani oo waddankan dhaladi waaye unin aad lanka faraxsanna anna xambalyoyaane soo naqashadiis dowladdana soo deesmadiye manaanka maxad alyaane intaasay inka daraday hadalkay
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu alxamdugeega waxaa farxadii weyn aan qabnee ninkii degmada aan halgamaayey oo dadaalaayey oo ummadda dhan aan shafeecaay oo afar boqol umaazaada aqoome eh xeradii halka ka quudiyaay halganji ay weynaayey oo degmada wixiis qabada ay la ogya alxamdulilah nabi yuusuf baa la hiri hirow walbalaan ma leh sabari wal soo deeyi asuna waa ragga socdo raggu dagaalku ka daba shaqeeyayaan si walba ala kulli walisiree walsoo deeye alxamdulilah mahadis waa dhibaatan aragnay male ilahinka mahadiyaane dawladiina oo afgooyna hadda isqabaan degma wahaawiye oo dawladda hoose eh maamulkii iyo shacabkii degma ahaan walishaysadee walka faraxsanya dambaaldegan iyo damaashaadka madmaahi waaye dad walaal jiro dawladana iyana gorobja ala galo shayddaanka ala ka qabado dawlad jirto joogta ala ka dhigo dadaalkan ugu dhambaahanya neeshii walla kasheeg inaalka jidbaho wal dhibaata ee maaan raqaano alxamdulilah bashbash iyo warbaaqo
geeg oo uun iskeen aad iyo aad anak faraxsanyo inta iyoona inta ka badanba ma weelaano geesi kasta nin socdo in onayno dilo geesi kasta nin socdo inaan noo qabsado taasay ka soo horjeednay had iyoonay hadda kadib inaan weel inaanan weela doognay oon ka dhimadaano taasay aan bishaareeyaane aan ilaahay ka tuugaane inaan oo uno waddankayn uno qabsano iskiino geesigayno nanoo qabsado inaan dhacsano geesigiina noo dilana inaan iska dilno ninkii noo dilo inaan iska dilno taasay aan diyaaran ano wixii maanta ka dambooyo insha allah biidmillaahi alkariim
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وبعد marka hore waxaan halkan ka salaameeye bulshada ka soo qayb gashay munaasabadan soo dhoweynta walaalkaano maxamed maahi oo ka taaganaa bulshada meel aad iyo aad aan ballaaran oona ka dhaladay degmada afgooye oona lakama sabidi dembiye us aan lahayna dusha laka saaray waxaan aad anan ka mahad aliyeeye kaamiristayaasha oo ka soo qayb galeen oo dukumiintis ninka dhigaayaan barnaamijkan oo hadda ka jiro degmada afgooye oo soo dhoweynta walaalkaan maxamed maahi waxaana aan mahad aliyeeye siyaasiyiintii oo soo difaacay oo ka soo shaqeeyey in walaalkan xoriyadiis halo waxaa kaloo ana maxad celiyeye n cayaartooydii soo dhoweynta muujisay ururadii dhallinyarada iyo shicbi weynaha ururada haweenka dhammaan inta ka soo qayb gashay deegaanka degan waxayna muujiyeenaa qiiradda walaalshooyan qabaan iyo mudnaantas degmada kalaya asoo degmada waxyaalahaasan soo qawad alsoo kooba korne waxaana farxad iyo shucuur iyo qiirad maanta ninka muuqatee n walaalkaana maqanaashiis inaan cidloonay degmada dhan cidlootay maantana soo gelitaanshay in laka wada farxsay laka dareemo kore degmada afgooye hareerasha dhan farxadda laqow maanta nin keliya maqan as ahay laakiin ma ahayne qof keliya maqan waxa uu saamaytay bulshada dhan maqanaashiisa wada saamayst waxaana la mid anaa dadka ka nool degmada afgooye in hal jasadoo kala an mucaaradna san jirne aan wada jir aan sir wada qabno arrintaasna xuquuqdaanana inaan ka soo wada jeesanay in aanan doodno waxaana baaq anan jeediye dowladda dhexe iyo dowladda koonfur galbeed xuquuqda dadka deegaanka degmada afgoy ay lata inay tahageliso oyna qiiradaasna ay qaadato hadgudubkan in lanoo ilaaliyo taasan baaq aan ka jeediye dabcan waxaa uu suura gelisay taas degmada meeshaska taaganya iyo mudnaantas kaleya mudanahana oo hadda la soo deeyey iyo waaqabadkasaya iyo dulmiga ulakaca laka suubiyey daraadis nisokiisi taasna suura gelisa
horta xaqiiqdii halaagii maalin insiin ka maqanay daqiiqan ma ka maqanayn afgoy iyo dadshay maskaxday xaqiiqdii dareema kortaan qof oo xornimada la ka qaaday qofka bini aadamka waxaan ka fayle waxa uu ka muhiimsanaa xornimadiis haddii cisiga iyo sharafta lakoo qaado iska dhib badanta xalaaqaas maahane in kalo hadda dhib ani kala kulmi meesha haba yaraatee ma jirto weliba sidan ka fayloo liin lama caamiltami hadda laakiin dareema korta nin xabsiga jira xaqiiqdii daalkii badanaa ee maskaxda ani ka qabe hadda xaqiiqdii oo baabi'i sababtee hurdumahuma walba wax badan iska jira kore hadda insha allah aad alan faraxsan anin dadkay ii kalsoonidiyoo dareemay hadda meeshii la oo jira bidix iyo midig kaste aadna san ka mahadsantiin inta soo dhoweyntii ka qayb gashay ururada haweenka dhallinyarada isboortiga ardayda odayaasha haweenka kun jeer is mahadsantiin iyo intii kaloo ka qayb gaadatay barnaamijkan hadda insha allah khayran siin rajooye howlowgaanan ina halaagi ka sii badan maale waxyaabahan oo yarkooy dibdhac ma ka dhiyaaw siyaasaddaana ama barnaamijyadii doorkiin ka lahay degmada meeshii inan ka sii culusayna mayle habacsanaa ma ka koyaysa insha allah asana inaan dib alaan hala xoriyadday aadsan fahad mahadsantiin soo dhowayntan wiin oo soosiin suu bisaan xaqiiqdii daal badan kala kulame stress badan xaalo meesha hadda alxamdulilah markii halaagan qafootan aragay xanuunkii oo baabi'e wax dhibna ma kala kulagna meeshaani insha allah dawlad markii la dhaho hadda wal walba walan soo sheege hadda iyay intaa la sii inhubsada ahayd kole hadda alxamdulilah mar labaad xorriyadda inaan halin aad alanka faraxsana soo dhowayntiin aad alanka sanka mahadsantiin dhammaantiin
munakleed laakiin moolaanka xigaa maxbuus nigeeyaan moolaanka
dakandekag idaa dacaani lama deelood isdubtaalo waayo damiin iyo faaw dugsiku maashaani lee kula dambeexaayo dadka waxaa loo alla dirsaa nimanku diideyni
idin duunya waxaa loola dirsaa dabar madoontooda aniga ii duub daranteediiyedii duurka aan dagaa ii duub daranteedii duurka aan dagaa walaahi dabadaba masuuban ii dulun walaale diriskaaga lama xanta waa lagu dambaabaa dadka waxaa loola dirsaa niman ku diidaynin duunya waxaa loola dirsaa dabar madoontooda dalaaqdalawe iyo dalaadu xuseen reer diikoo madheela buraana doorkan fuulaaye dankooda dameeraale ii duub daranteey aniga waa ka duubahaa ii duub daranteedii waa ka duubaaye